العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما
mu'asasada alkataa'ib qaybteeda al-ikhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay qaybta labaad fariin ka socota mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka kuna wajahan muslimiinta iyo shisheeyaha taasoo ciwaankeedu yahay maxaanu u dagaalamaynaa muuqaalkan la daawan karo qadar saddex iyo labaatan daqiiqo iyo sekanno ayaa si guud soo bandhigaya ciidamada ka dagaalamaya bariga afrika laga soo bilaabo banaadir ilaa cirifka laamu oo fariimo dhinacyo badan taabanaya soo gudbinaya ugu horrayn waxaad muuqaalka ku arkaysaa mid ka mid ah mujaahidiinta ku sugan gobolka gedo oo sheegaya in waxay u dagaalamayaan ay tahay raaligelinta allah subxaanahu wa tacaala waxaana xiga ciidamada shabaabulmujaahidiin ee ka dagaalama shabeellada hoose oo waayadii u dambeeyey dagaallo adag ka socdeen kuwaas oo dowladda federaalka loogala wareegay degmooyin iyo deegaanno istiraatiiji ah oo dhaca gobolka islamarkaana fariin u diraya mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir sidaasoo kalena dowladda federaalka oo uu loolanka kala dhexeeya u sheegaya in dagaalkoodu uu bilow yahay anigoo ka soo hadlaya faqriga shabeellada hoose fursaanta amniga ee ka howlgalaya muqdisho waxaan leeyahay walaalayaal cadowga hurda u diida weerarada wadnaha ku jara qaraxyada qoorta uga jara yaysan idiin soo marin maalin ama habeen ilaa inaad weerar ku ekeysaan xarumahooda iyo marinadooda murtadiinta waxaan leenahay waxyaalahan hadda idinku dhacay wax ma ahan marka loo eego waxyaalaha aan idinla damacsannahay
labada jubbo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan ayaa iyaguna waxay tilmaameen in waxa ay u dagaalamayaan ay qayb ka tahay faridda wanaagga iyo reebidda xumaha una taagan yihiin sidii ay dhidibada ugu aasi lahaayeen dowlad islaami ah oo ka shaqaysa cadaaladda una siman yihiin muslimiinta iyagoo wanaagga iyo kala dambaynta ka jirta mujtamaca muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka ku ammaanay ciidamada xisbada iyo hoggaankooda gobolka banaadir oo uu ku yaallo taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya ayaa mujaahidiinta ku sugan waxay dhankooda sheegeen in waxa ay hubka u sidaan tahay ka hortegidda boobka iyo dhaca hantida bulshada ku dhaqan muqdisho iyo nawaaxigeeda ay ku hayso dowladda federaalka waxayna wacad ku mareen in har iyo habeen u taagnaan doonaan beegsashada madaxda dowladda federaalka anoo ka mid ah mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir waxaan rabaa risaaladan inaan ku xaqiijiyo sababaha aan u jihaadayno in ay ka mid tahay in aan ummadda u ilaalino hantideeda iyo khayraadkeeda si ay iskugu filnaato cadowga allahna kaga kaaftoonto madaxda murtadiinta ee maanta jira waa aalad uu cadowgu ku xalaashanayo khayraadka ummadda mana jirto meel loo badbaadiyey bulshada islaamka ah hadday ahaan lahayd diin dal iyo dad intaba haddii aan nahay mujaahidiinta bariga afrika waxaana ilaah balan kaga qaadaynaa in aan madaxa ka guri doonno madaxyaweynta murtadiinta ah waxaa geesta kale dhankooda si isku mid a ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran dhulka ku jira gumaysiga kenya sheegayaan in jihaadkooda uu qayb ka yahay u gargaaridda muslimiinta u dulman kenya iyo in halkaasi ay ka xoreeyaan shisheeyaha xoogga ku haysta dhulka muslimiinta waxaan ka dirayaa risaaladan gobolka mandheere ee ku hor jira gumaysiga gaalada kenya waxaana doonaynaa dadka walaalihin ee halkaa ku nool inay ku inaan gaarsiino ku dhaqanka shareecada raxmaanka ahdaafta jihaadkeenna waxaa ka mid ah in loo gargaaro dadka la dulmiyey ee muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lagu dulmiyey diintoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodiiba la dhibaateeyey ayaan doonaynaa inaan u gargaarno dartood miyaadna u dagaalamaynin saasuu leeyahay allaahu rabbulcaalamiin waxaa ka mid ah walaalaheenna reer kashmiir dhibaatada ay la nool yihiin iyo gobolkaani hadda kan ah n f d gaar ahaan gaaris oo kale annaga waxaanu la gudboon inaan kacno oon dagaalanno oon jihaadna ikhwaani fillah intaas ayaa dadka muslimiintana aan si guud ahaan aan u sheegaynaa waxaa idinkala soo hadlayaa gobolka laamu dadka intooda badan ee gobolkan ku noolna waxay yihiin dad muslimiin waxay ku hoos jiraan gumaysiga dowladda kaafiradda kenya ahdaaftaan u dagaalamayno waxaa ka mid ah inaan xoreyno ururka muslimiinta iyo cadowga haystaan waxaa lagu jiraa marxalad ka mid ah maraaxiisha uu jihaadka waajibka noqonayo oo qof kasta uu waajib ku noqonayo sidaas darteed jihaadku waa waajib qof kasta muslim ah waajib ku ah waxaa waajib nagu ah in roolkaas muslimiinta ay leeyihiin cadowga gaalada ay xoogga ku qabsadeen in aan soo celinno oo aan ku soo celinno shareecadii islaamka eed marka hore lagu dhaqayay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in gumaysigaas iyo dulmigaas lagu dulhayo dadkaas muslimiinta ah aan ka dulqaadno
haddaba muuqaalkan ay fariimaha kala duwan ku dirayaan ciidamada mujaahidiinta ka howlgala geyiga soomaaliya iyo bariga afrika kuwaasoo ku kala sugan banaadir shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe gaarisa mandheera iyo laamu ayaa imaanaya kadib markii maalmo ka hor sidan oo kale al-kataa'ib al-ikhbaariya baahisay filimkan la mid ah oo ciidamada shabaabulmujaahidiin ku soo gudbinayeen fariimo dhaxalgal ah oo ku socota bulshada